maadaama salafkii saalixa aan fahmnay in loola jeedo saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin iyo a'imat alhuda waa min xaysu alisilaax sida culamada maaragtay ay ku heshiiyeen ayaa sidaa ah nabigana salawaatu ullahi wasalaamu calayhi quruntaa maaragtay waa ammaane saddexda ah asheekh maxamed amaan ibn cali aljami raximah llahu tacaala kelimadaa markuu ka hadlayaa salaf min xayfiyati maaragtay silaax ayuu wuxuu yidhi cindamaa nudliqu kelimata salaf markaan idlaaqayno kelimada salaf la yidhaahdo oo hebel waa salafi ama salafki sidaasuu ahaa ama salafkiyaa sidaa yeela aan leenahay inamaa nacni biha min annaaxiyati alistilaaxiyati waxaan ula jeednaa xagga istilaaxiga iyo maaragtay heshiiska culamada marka laga fiiriyo asxaaba rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam asxaabtii nabiga aladiina xadaruu casrahu fa akhaduu minhu hada addiin kuwaasoo xaadiray nabiga zamankiisa oo diinka nabiga ka qaatay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi mubaasharatan si mubaashar uga qaatay diinka asagoo maaragtay cusub oo shaafi ah oo waxba maaragtay aysan ku darnin ayay ka qaateen kamaa yadkhulu fi hada alistilaax attaabicuuna lahum isilaaxan salaf waxaa haddana gelaya kuwii saxaabada raacay aladiina warisuu cilmahum kuwaasoo dhaxlay saxaabada cilmigoodii qabla an yatuula calayhi alamad intaan maaragtay zamanka uusan ku dheeraanin waaladiina shamalahum shahaadatu rasuuli sala allahu calayhi wasalam kuwaasoo ay shamlinayso shahaadadii nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi iyaga khayrka uga markhaati kacay iyo wa sanaa'uhu calayhim ammaaniddii nabigu ammaanay muxuu ku ammaanay biannahum khayru nnaas inay yihiin dadka kuwa u khayrka badan leh oo nabigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum dadka waxa ugu khayr badan qarnigayga bimacnaa ahlu qarni qarnigayga dadka nool ayaa ugu khayr badan dadka khayriyadaa waxaa laga wadaa ma aha in loola jeedo dadka ayay ugu xoolo badan yihiin dadka ayay ugu tiro badan yihiin dadka ayay ugu madaxsan yihiin micnaha sidaa maaha khayriyada nabiga sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi xagga diintooda iyo dariiqay ku taagan yihiin ayaa dariiqa uu alle subxaanahu watacaala uu jecel yahay oo raalliu ka yahay ah ayaa laga wadaawo dariiqay ku socdaan ayaa dariiq fiican kii alla raalligu ka ahaa oo nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi uu soo gudbiyey ayay ku socdaana loo jeedaa bimacnaa diinkoodaa laga raali yahay ictiqaadkooda iyo camalkooda iyo cibaadadooda iyo akhlaaqdooda iyo suluugooda iyo manhajkooda dan walba ayay dad toosan yihiina laga wadaawo ee dadkay u tiro badan yihiin ama waxoola badan yihiin ama maaragta u madaxsan yihiin ama wakti horay noolaayeen micnahaasaa looma jeedo wa waxaa laga wadaa dadkay u khayr badan yihiin waxaa loola jeedaa dadka ayay ugu diin fiican yihiin sidaas ayaa laga wadaa khayru nnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum xagga khayriyada oo xagga diinka waxaa ku soo xiga qarniga ku xiga haddana qarniga ku xiga nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi sidaasuu ammaanay wo ayaga ayaa khayru nnaas ah ayagaa dadka ugu diin fiicnaa ayaga ayaa maaragtay ugu toosnay dadka nin walbana intuu saxaabada u dhow yahay oo diinkiisu u dhow yahay ayaa fiicnaanta u dhow yahay inta saxaabada uu ka fog yahana fiicnaantayuu maaragtay ka fog yahay sidaasuu markaasu wuxuu yidhi kamaa yasmalu listilaaxa istilaaxa taabicu taabiciin sidii istilaaxaas uu samlinayo taabiciinta kuwii raacayba taabiciintii saxaabadii kuwii raacay iyo kuwii sii raacay iyo aimatulhuda intaba istilaaxaas waa samlinayaawa marka salaf sidaas ayaa loola jeedaa alsaxaaba waaltaabicuun wa atbaacu ataabiciin wa aimatu lhudaa ayaa maaragtay salaf la yidhahdaawa cid alla ciddii dariiqeeda ku socota ilaa qiyaama saacana qofkaas wuxuu noqonayaa qof salafi ah oo ayaga maaragtay waddadooda ku jooga oo ayaga maaragtay intisaabadayuu noqonayaa haddaba maadaama salafku ay yihiin saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciin iyo a'imat lhuda ay yihiin iyo cid alla iyo ciddii dariiqeeda ku joogtay haddaba saxaabadu maxay ahaayeen alle subxaanahu watacaala muxuu noogu sheegay nabiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh muxuu noogu sheegay dadka salafka la yidhaahdo oo aan fahamnay inay saxaabada yihiin taabiciinta yihiin atbaacu taabiciin yihiin bal maxay maarata ahaayeen bal alla subxaanahu watacaala siduu u ammaanay aan waxyar ka dhegaysanno allah subxaanahu watacaala isagoo saxaabada ka hadlaya iyo cid alla ciddii saxaabada raadkooda qaaday oo wanaagga ku raacday ayuu allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi waasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar waaladiina itabacuuhum biixsaani radia allahu canhum waraduu canhu waacadda lahum jannaatin tajri taxtaha alanhaaru khaalidiina fiiha abada dalika alfawzu alcadiim alla subxaanahu watacaala wuxuu yidhi waasaabiquuna kuwii horreeyey ya alawaluuna kuwii dhaqay horreeyey oo muhaajiriinta iyo ansaarta kamid ah alsaabiquuna alawaluun oo muhaajiriinta iyo ansaarta ah iyo waladiina tabacuuhum kuwaa kuwii raacay bal u fiirso kuwaa kuwii raacay oo wanaagga ku raacay radia allahu canhum waraduu canhu alla waa ka raalli noqday diinkooduu ka raalli noqday alla subxaanahu watacaala iyagana allay ka raalli noqdeen subxaanahu watacaala waxa lagu abaalmarin doono iyo khayrkay heli doonaan iyo wanaagay heli doonaan iyo jannaday geli doonaan ayay alla subxaanahu watacaala raali noqonayaan dadka saabiqiinta ah ee muhaajiriin iyo ansaar ah iyo kuwii ayaga raacayba oo dariiqooda qaaday alla wuxuu yihi radia allahu canhum waraduu canhu alla waa ka raalli noqday iyaga iyaguna allay ka raalli noqdeen subxaanahu watacaala marka saxaabada sidaas allu amaana subxaanahu watacaala muxuu alla raalli ugu noqday maxaa yeele diinkoodaa fiicnaa dariiqa xaqa ay ku taagnaayeen xagga caqiidada xagga cibaadada xagga akhlaaqda xagga suluuga dhan walbaba diin toosan ay ku taagnaayeen maadaama diin toosan ay ku taagnaayeen ayuu alla raalli ka noqday subxaanahu watacaala radia allahu canhum kuwii raacay oo diinkaa toosan ku raacayna iyagana allah raalli ka noqday subxaanahu watacaala radia allahu canhum waraduu canhu waxa loo ordayo oo loo cibaadaysanayo oo daacada loogu dadaalayo waa in la gaaro allah subxaanahu watacaala ridihiisa in allah subxaanahu watacaala uu raalli kaa noqdo waxa la jerinayo oo loo dadaalayo waay haddaba allah subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegay qolahuu ka raalli noqday inay jiraan qoladaa wixii raacana inuu allah subxaanahu watacaala uu ka raalli noqonayo ayuu noo sheegay marka qofkii ridaha rabbi raba oo alla subxaanahu watacaala inuu ka raalli noqdo raba qoladaas alla uu sheegay subxaanahu watacaala inuu raalli oo alla uu ka noqday qoladaas waa inuu raacaa si asagan raalli looga noqdo way waa inuu qoladaas agan raacaa radia allahu canhum waraduu canhu alla subxaanahu watacaala waa ka raalli noqday iyaguna maaragtay allay raalli ka noqdeen allaga wuxuu u diyaariyey jannaad ay maaragtay hoosteeda ay dureerayso webiyaal waana ku waarayaan liibaanta weyn ee maaragtay cadiimkaana waa midaas qofkii inuu liibaan fiican liibaano waa inuu jannada u galo cadaabkii inuu ka badbaado jannana uu galo wax ka fiicana la hela malahaw waxa marka loo ordayo oo loo cibaadaysanayo soo in la liibaano oo janno la helo cadaabkan laga badbaado soo maaha waxaa janno lagu heli karaa cadaabkan looga badbaabi karaa qoladaas allah uu noo sheegay alla inuu raalli ka noqday dadka raacana uu raalli ka noqonayo inaan kamid noqono dadka raacawo anagana aan ayaga aan raacnaawo oon dariiqooda aan baarnaa oo saxaabadu say ahaayeen ayadan say u fahmeen xadiidkan say u fahmeen diinka say heli jireen maxay ku dhaqmi jireen in maaragtay annaga dhammaanteenba dad xirxiran oo saxaabada dariiqooda ku horxiran inaan noqono ayaa maaragtay loo baahan yahay wakadalika alla waa ammaanay subxaanahu watacaala muxamadun rasuulu llah waaladiina macahu ashidaau cala alkufaar ruxamaau baynahum alla subxaanahu watacaala wuxuu yihi muxamed waa rasuulka alle waa allah subxaanahu watacaala rasuulkii sala allahu alayh wasalam kuwa muxamed la jirkiisa ah waa saxaabadii yah ashidaau cala alkufaar waa kuwo ad adag oo dardaran gaalada waa ku ad adag yihiin bay u necab yihiin aysan u jeclayn iyaga dhexdooda soomaha ruxamaau baynahum waa kuwa isu naxariista fii maa baynahum wa kuwa isu naxariista wa xaggaas waa xagga macaamilka khalqiga markay la macaamilayaan ola dhaqmayaan wixii gaalaana waa necab yihiin waana ku adag yihiin wixii mu'miniinana ruxamaa ay yihiin wa xagga cibaadada allshay ku ahaayeen taraahum rukacan sujadan yabtaguuna fadlan min allah wa ridwaana waxaad arkaysaa maaragtay inay raakicin yihiin saajidiin ay yihiin ayagoo maaragtay xulli allah subxaanahu watacaala dalbayo cibaadadan aada ugu dadaalaan gaar ahaan salaaday aada ugu dadaalaan ya ayagoo cibaadada ku dadaalo ayaa waxaa la sheegay salaada ee si gooni loo sheegay meeshan waxaad arkaysaa ahamiyadda ay salaaday leedahay kadib alle subxaanahu watacaala saxaabadii waa uu sii ammaanay marka saxaabadu waa khayru nnaas marka sheekh usaamin tamiir raximah llahu tacaala uu saxaabada ka hadlay wuxuu yidhahdaa ayagoo kale nebi maxamed ka hor lama arkin kadibnaba ayagoo kale la arki maayo maa kaana miluhum walaa yakun maa kaana milahum walaa yakunu ayaga saxaabada oo kale wax lamid ahna awal lama helin oo nabiga ka hor saxaabada nabiga wax lamid ahay ma jirin saxaabada nabiga kadibna wax saxaabada nabiga lamida la arki maayo salawaatu ullahi wasalaamu calayh xagga wanaagooda iyo khayriyadooda iyo sida maaragtay u wanaagsanaayeen sidaa darteeda nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi sida abu hureyra radia allahu tacaala canhu uu ka wariyey nabiga ayaa waxaa la weydiiyey ayu nnaasi khayr ayu nnaasi khayr dadka yaa u khayr badan dadka yaa u khayr badan oo u wanaagsan nabiga wuxuu yidhi ana waman maci aniga iyo kuwa ila jira ana waman maci aniga iyo kuwa ila jira ayaa dadka oo wanaagsan ayuu nabigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh meesha marka waxaa laga fahmayaa saxaabadu inay khayru naasi yihiin oo xadiidkii lafdigii saxiixeyn ku yaalay oo laga wariyey maarata caisha iyo iyo keyrkeed laga wariyey iyo cabdullahi mascuud iyo wuxuu ahaa khayru nnaasi qarni marka saxaabadu inay yihiin dadka kuwa u khayr ba u diin fiican markaasuu nabiga wuxuu yidhi uma aladiina cala alahar uma aladiina cala alahar haddana waxaa ku xiga kuwa raadkooda kusoo xiga haddana kuwa raadkooda kusoo xiga cabdullaahi mascuud radia allahu tacaala canhu isagoo saxaabada ka hadlaya wuxuu yidhi ina allaha caza wajal nadara fii quluubi alcibaad fawajada qalba muxamedin sala allahu alayhi wasalama khayra quluubi alcibaad faistafaahu linafsih wabtacasahu birisaalatih allah subxaanahu watacaala wuxuu fiiriyey dadka quluubtoodu fiiriyey addoomada dhammaantood quluubtoodu alla fiiriyey subxaanahu watacaala markaasuu alla wuxuu ogaaday qalbiga nebi maxamed inuu quluubta addoomanka ugu fiican yahay oo ugu khayr badan yahay markaasuu alla subxaanahu watacaala nebi maxamed doortay naftiisuu maarat u doortay wuxuuna la soo diray risaaladiisu la soo diray uma nadara fii quluubi alcibaadi bacda qalbi muxamedin sala allahu calayhi wasalam haddana alla subxaanahu watacaala quluubtii uu fiiriyey qalbiga nebi maxamed kadib ayuu quluubti fiiriyey fawajada quluuba asxaabihi khayra quluubi alcibaad markaasuu alla subxaanahu watacaala wuxuu ogaaday quluubta asxaabta nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi inay dadka maaragtay quluubtooda ugu fiican yihiin fajacalahum wuzaraaa nabiyihi markaasuu alla wuxuu ka dhigay kuwa nebigiisa garab siiya oo u hiiliya oo maaragtay yuqaatiluuna calaa diinihi diinkiisa ku dirira markaasuu wuxuu yihi ana maarata cabdullahi mascuud famaa ra'aahu lmu'minuuna xasanan fahuwa cinda allahi xasanun wamaa ra'aahu lmu'minuuna sayi'an fahuwa cinda allahi sayi'un wixii saxaabadu mu'miniinta markaa saxaabadu ula jeedaa wixii saxaabadu u arkaan wanaagna alla agtiisa waa ka wanaagsan yahay wixii saxaabada ay xumaan u arkaanna alla agtiisa waa ka xun yahawa oo marka wuxuu ka hadlayey ikhtiyaarkii maaragtay la doortay abubakar radia allahu tacaala canhu ay saxaabadii maaragtay inuu khaliifata rasuulillahi u noqdo ay baycada kula galeen mardaama saxaabaday ku ijmaaceen oo dhammaantood ay doorteen saxaabadaa wixi ay ku ijmaacaan waa xujuu noqonayaa waa meesha culamadu daliishadaan in maaragtay qowlka saxaabada ijmaacu inuu maaragtay xujo yahay inuu ijmaacu xujo yahay bal sheekh usaamin taymiin raximah allahu tacaala ijmaaca mundabidka ahna waa ijmaaca saxaabaduu leeyahay ama ijmaaca maara salafka uu leeyahay maxaa yeelay wixii saxaabada ka dambeeyey dadku waa kala tageen oo haddii la yidhaha hataa waxaan waa ijmaac mararka qaarkood waxaa dhici kartaba in ijmaacu naadir u noqo maaragtay markaasu wuxuu leeyahy ijmaaca mundabidka ah oo uu maaragtay koomi kara oo ijmaaci saxaabaduu leeyahay sheekh islaan ibn taymiya raximah llahu tacaala marka saxaabada ridwaan ullahi calayhim wulaata dadka marka nebi maxamed laga reebo salawaatu ullahi wasalaamu calayh qalbigooda ayaa maaragtay u khayr badnaawa mal saxaabadu inta ay joogeen ummadda ay maaragtay xafad u ahaayeen oo diinka ayagaa xifdinayey ayagaa ayaa dhowrayey oo intay joogeen bidcada iyo khuraafaadku ayaga ayaa xifdinaya iyaga ayaa ummadda ka dhowrayay mar haddii saxaabadu ay tirtana marka ayaa bidcada iyo maaragtay bidcadu ay ayu farabaatay nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi maalin maalmaha ka mid ah ayuu maaragtay wuxuu yidhi intuu maaragtay salada fiiriyey oo cirka fiiriyey ayuu nabigu wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi annujuumu amanatun lisamaa xidiguhu waxay xafidow yihi xafadow yihiin oy xifdiyaan samada ayay maaragtay xifdiyaan ya samada ayay xifdiyaan oo samada inay deldelaacdo ayay baabaya ka xifdiyaan fa idaa daabat innujuumu hadday xidiguhu ay tagaan oo xidiguhu ay soo dhadhacaan oo qiyaamaha la gaaro ata samaa maatuucat samada waxaa u imaanaya wixii loogu ballan qaaday oo in maaragtay ay baabada ah iyo samaa nfadara inay dildilaacdo ay falfaliiranto ay baabada imaanayso marka haddii xidiguhu ay maarata samada ka baaba'aan oo maaragtay inkidaar uu ku dhaco irkina waa baaba'ayaawo wa ana amanatu liasxaabi anigana saxaabadayda ayaan amano u aho aniga ayaa xaafid u ah oo saxaabada xifdinaya fa idaa dahabtu ataa asxaabii maa yuucaduun haddii aniga aan tagana saxaabadeyda waxaa u imaanaya wixii loo ballanqa wix maaragtay loo ballan qaaday oo maaragtay khilaaf iyo fitan ay imaanaysaba wa asxaabii amanatun liummatii asxaabtaydana ummadeyda waxay u yihiin xafad u yihiin waay diinkay xifdinayaan bidacda iyo tafaraaruqa iyo waxaasay ka xifdinayaan wa sida uu leeyahay maarata imaamu nawowi raximah llahu tacaala fa idaa dahaba asxaabii hadday asxaabtayda ay tagaan oo nin saxaabiya la waayo ataa ummatii maa yuucaduun ummadeyda waxau imaanaya wixii loo loogu ballan qaado inay iskhilaafaan oo bidac iyo maaragtay furqo iyo kalasa ay noqdaan ayaa maaragtay imaanaysa marka saxaabada ummadda waxay ahaayeen kuwa xifdinaya oo dhowray ahaayeen diinkooday u dhowrayeen bidacdiay ka dhowrayeen kala tagiy ka dhowrayeen saasay ahaayeen sidaa darteed waktigii saxaabada wafti qalaa lagu arko waa waftigii maaragtay sida loo geli jiray sida maaragtay cumarba maaragtay ninkii sariiq ahaa uu galay markuu arkay soo shubahaadka iyo aayaadka maaragtay raacraacaya intuu yeero asiga garaacay ee yidhi maaragtay de meel fadisiigaan lahadlu yidhi sidaasay saxaabada ahaayeen wax alla wixii qalloocda ayagaa la diriri jiray abubakar markuu noolaa markii ridaday dhacday waa abubakar oo tagi istaagay wallahi low manacuuni canaaqan kaanuu yaaduuna ilaa rasuulilah sala alla alay salam laqaatatum calayhi haddii xataa waxar yar ay maaragtay nabi maxamed sii jireen hadday ga manaciyaan waa la dirirayaa amaana badan ay nabi sii jireen salawatullahi wasalaamu calayh hadday i diidaan waa la diriraya oo asagii la diriray oo dadkii maaragtay ridooyey riddadeena kusoo celiyo waa marka dambe la yidhaha maaragtay sida cumar abubakar uu dadka maaragtay sabab u ahaa in maaragtay dadkay ku baxsadeen oo riddada looga nabad galay markii ummad fasahaaday ummad hallawday la arko ayaa waxaa la yidhaha riddatun laha abubakar laha bimacnaa mawqifka u istaagay sida dadku ilaali u dhowra maaragtay sida u dhowray sidaasay hadwa cali bn abi taalib radia allahu tacaala canhu waktigiisina nimanka khawaarijta waa sigi baabiye oo wadanka raaxeeyey radi ridwaan ullahi calayhi marka saxaabada saasay ahaayeen amanay ahaayeen dadka ayaga diinkooda uxifdinayey adduunyadooda diinkoodaba dadka ayaga uxifdinaya marka ayga tageenna bidacdii iyo khawaarijtii iyo maaragtay zaamiyadii muctasiladii dalaaya dhaya markaa maaragtay ooda soo goostay marka saxaabada sidaasay ahaayeen xasan albisri raximah llahu tacaala isagoo saxaabada ka hadlay wuxuu yihi ulaa'ika asxaabu muxamedin sala allahu alayh wasalam kuwaasi waa asxaabtii nebi maxamed kaanuu abara hadihi lummati quluuban waxay ahaayeen maaragtay ummaddan kuwa ugu baarixiin badan xagga quluubta ayay ahaayeen wa acmaquhaa cilman xagga cilmigana kuwa ugu quta dheer oo cilmigooda cilmi mool ayuu ahaa cilmi sadxiyo korkaa ma ahayn cilmigooda cilmi daqiiq ah oo maaragtay diinkiilaan waxyiga isagoo soo degaya oo nabigu uu fasirayo qowl ahaan iyo ficil ahaan ay shaahid ahaayeen markhaatiyay ahaayeen way taagnaayeen indhoobay ku arkayeen marka waxay ahaayeen acmaquhaa cilman wa aqaluhaa takallufan xagga isdhibkana ugu yaraayen wa dhib dhihi jiri maaragtay qawmun iktaarahum allahu caza wajala lisuxbati nabiyihi waa qowm alla u doortay inay nebigiisa la saaxiibaan iyo wa iqaamati diinihi diinkiisa inay ogaan ee fatashabbahu biakhlaaqihim war akhlaaqdooda isku shabaha iyo wa daraa'iqihim wadooyinkooda fa inahum kaanuu rabbi lkacbati rabbi lkacbati cala alhuda almustaqiim allaha maaragtay kacbadan ku dhaartay waxay ku sugnaayeen hanuun toosnay ku sugnaayeen waa toosnaayeen oo waa hanuunsanaayeen ridwaanullahi calayhim marka saxaabada iyo maaragtay dad ka dambeeyada waxaan leenahay waa sida nabigu ammaanay oo quruuntaas waa quruunta fadliga leh oo dadku maaragtay diinku uu caali u ahaa bidacduna maaragtay ama aysan jirin ama ay yaraydo maaragtay aysan xoog lahayn sidaasay ahayd wa quruuntaa fadliga badan